madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxaafadda u sheegay in dowladda kenya uu kala hadla duulimaadyadii ka duuli jiray magaalada muqdisho ee la sii marsii jiray degmada wajeer ee dhulka n f d halkaasi oo baaritaano lagu samay jiray dadka diyaaradaha saaran kadibna loo gudbi jiray caasimada dalkaasi ee nairobi arrintaasina uu kala hadlay madaxweynaha dowladda kenya ee uhuru kenyaata xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in dowladda kenya ay aqbashay in duulimaadyada ka duula magaalada muqdisho si toose ay uga degi karaan magaalada nairobi waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay ka shaqaynta amniga labada dal laakiin ay habboon tahay in soomaalida aan la dhibaataynin madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in madaxweynaha kenya uu kala hadlay in la fududeeyo fiisooyinka dadka soomaaliyeed ee doonaya in ay aadaan dalka kenya madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in madaxweynaha kenya uu kala hadlay in la fududeeyo fiisooyinka dadka soomaaliyeed ee doonaya in ay aadaan dalka kenya halka aad warkaas kala socotaan waa golaha midnimada soomaaliyeed somaali community tree eleven xafiiska uu ku leeyahay magaalada muqdisho dhaqaalaha muxuu ahay labada dal iyo ganacsiga labada dal uu isaga gudbaayo oo lagu magacaabo xuduudda labadeeda dhinac in laga abuuro zones ama xayndaab dhaqaale oo ganacsatada iyo dadka soomaalida ee dadka kenyaanka ay ku wada wadaagaan dabcan iyo in la fududeeyo sideedaba guud ahaan isu socodka oo ugu horeeya wax dhaqaalaha dhaqdhaqaajiya ee wadaa waa dadka iyo gaadiidka in labadaba la jilciyo ayaa lagu ballamay hawshaasna si fiican ayaa looga guddiyo farsamo oo ka soo shaqayn doona mustaqbalka dhowna waa la sameeyey dadka soomaalida muddo dheer waxay dhib ku qabeen arrinta wajeer arrinta wajeer combliid meesha waa laga bixinayaa laakiin dee amnigu waana wada khuseeyaa inaan wada ilaalino aariboorka muqdishoa qaraxya ka soo baxeen annaga sharaf noo ma aha kenya dhibaata ku dhacdayna ayaguna muxuu ahay sharaf umaha ama labadaba inaan ka wada shaqayno oo aan shaqayno marka guddiyo farsamaha howlgeli doono sidii muqdisho iyo nairobi toos isugu xirmaan sida ugu dhaqsi badan dadka soomaaliyed fiisayaasha in loo fududeeyaa ka mid ah maxaan ku raha dhaqdhaqaaqa lacagaha ka mid ah bangiyada in la isweydaarsado oo bangiyada kenya ay yimaadaan dalkan ay ka shaqeeyaan bangiyo soomaaliyeed kenya ay ka shaqeeyaan bangiya muxuu ahay kenyatina inay halkan ay yimaadaan hay-adaha caymiska sidoo kale inay ayaguna ay yimaadaan arrintaa ayaa ka dambaysay kadib xilligii jaadka la joojiyey taasi oo sababtay in dowladda kenya ay dabciso dhibaatooyinkii ay soomaalida kala kulmi jireen safarada iyo dalkugalka kenya halka aad warkaas ka dhagaysanaysaan waa golaha midnimada soomaaliya somaali community tree eleven muuse maxamuud shiisow magaalada muqdisho